waxaanu dowladda ingiriiska kala hadalnay guud ahaan arrimaha somaliland oonu warbixin ka siinay hadday tahay amniga iyo arrimaha doorashada waxaanu kaloo usoo bandhignay barnaamijka maanta waxaan kusoo bandhignay barnaamijka siyaasiga xisbiga baarlamaanka ingiriiska ama house of commons sidoo kalena barnaamijka xisbiga waxaan kusoo bandhigi doonaa house of lords maalinta khamiista haddii ilahay ka dhigo waxaanu kaloo barnaamijka xisbiga kusoo bandhigi doonaa xarunta baarlamaanka eurub ee brussels arbacada haddii ilahay ka dhigo guud ahaan waxaanu kala kulmeynay uun barnaamijka kasoo kooday arrimaha guud ee somaliland ee ictiraaf ka mid yahay ee xaaladda guud iyo doorashooyin ka mid yihiin diiwaangelintu ka mid tahay inay dalka ay goobjoogayaal ka noqdaan diiwaangelinta iyo doorashada intaba waa gartay gobolada togdheer iyo sanaag marka la eego cabashooyin ayaa ka jira la xiriira dhinaca diiwaangelinta oo dadka qaarkood ay leeyihiin suuragal maaha in dadkoo dhan sidii loogu talagalay diiwaangelintaas ay ay uga qeyb galaan marka fikir noocee ayaad qabtaa si maaragtay cabashooyinka noocaas oo kale ah looga hortago
cabashooyinku runtii waxaan qabaa gaar ahaan gobolka togdheer waktiga lagu beegay ku beegantay diiwaangelintu inuu inuu wakti ka fiicnaa lagu beegi karayey taasna waxaa sababay diiwaangelinta oo dhowr jeer dub u dhacday yelkadeeda waxaa noo muhiima shacbiga reer somaliland waxaan usoo jeedinayaa un cabashadoodu waa dhab sidaan anugu qabo oo wakti ugu adag yahay dadku reer guraa bay u badan yihiin jiilaal bay ku jiraan jiilaalkuna waktiga ugu adag xoolo dhaqatada waana gobol xoolo dhaqato u badan marka la eego togdheer hase yeeshee waxaan ka codsanaynaa usoo jeedinaynaana inay shacbigu xaalad kasta ha u adkaatee inay diiwaangelinta ka qayb galaan oo isdiiwaangeliyaan commishonkana waxaan soo jeedinaynaa in la tixgeliyo haddii ugu dhammaan waayo waktiga iyo maalmuhu in la tixgeliyo gobolka waa gartay cabashooyinka gobolka sanaagna
sanaag gobolka ugu dambeeyuu noqon doonaa waxaa le gobolka mid ka dambeeyo waxaa jiray goobo ama degmooyin dalku wuxuu ka kooban yahy saddex iyo toban saddex iyo labaatan degmo doorasho degmooyinka qaar hore doorashooyinka ugamay qabsoomin diiwaangelintuna ugamay qabsoomin markaa waxaa dee xukuumadda iyo ku waajiba iyo commishonkaba in la gaadhsiiyo muwaadin kasta oo loo suurtogeliyo inuu isdiiwaangeliyo xukuumaddana waxaa ku waajiba meel kastoo la geenaya sanduuq codbixineed ama diiwaangelineed in amniga la sugo madaxweynaha somalilan wuxuu sheegay in faragelin aada iyo aada u fara badan oo xataa amniga khalkhal ku ah ay kala kulmaan soomaaliya arrintaas ma la qabtaa
waxaan horta puntland soomaaliya ka tirsan tahay marka xuduudka dee ugu sokeeya soomaaliya somalilan wadaagaa waa waa puntland hore way u dhacday in puntland ay dee xiliyo doorasho sidaan ugu qabo oo hore noo soo maray ay faragelin ku samaysay doorashada somaliland laba shacbi oo walaalaha nahay waxaanu ka codsanaynaa oo usoo jeedinaynaa in faragelintaasi aanay dhicin waktiga doorashada waa gartay arrimaha wadahadalada soomaaliya iyo somalilan haddaan usoo noqono say adigu wax kugu muuqdaan waxaan la socnaa somalilan inay tiri turkigu dhexdhexaad arrintan kama ah maxaad ku talin lahayd
de wadahadalka soomaaliya somalilan axsaabta mucaaradkii waxay ka ahaayeen qeyb xukuumaddu waxay go-aasantay inay xisaabta ka saarto oy keligeed wado iyadana meel may gaadhsiiyin oo sidaan qabo fashal baa ka dhacay waxaan qabaa uun de in istraatijiga iyo sida loo wada hadlayo wax laga bedelo si midho uga dhashaan wadahadalka waa gartay laakiin wadahadalada soomaaliya iyo somalilan inay sii socdaan adiga diyaar baad u tahay soo maa
go-aan buu ahaa dee in la wada hadlo laakiin dee shacbigu afar sanuu ka midho sugaya wax ka dhashaan marka haddii dee kaa hore uu suurtogeli waayey istraatijiga wax laga bedelo waa qabaa laakiin wadahadalku waan qabaa inuu sii socdo muddo aada iyo aada u dheer ayay somalilan raadinaysaa ictiraaf dadka qaarkood waxay ku doodayaan ictiraafkii inuu idinku daba dheeraaday soo marka ma habboona inaad midnimada soomaaliya ka shaqaysaan mar haddii ictiraafkii aanu soo muuqan ilaa hadda
waxay la tahay waktigu ma badna dowlado badan oo nooga horreeyey oo weli ictiraaf doondooriya jira waad ka qabtaa laba jinaa jira jinaha weyn iyo jinaha aan la aqoonsanayn oo dunidu laakiin la macaamisha somaliland dhow iyo labaatan sane ay doondooneysay ictiraafka isaga waxaa laga yaabaa in toddobaatan sano doondoonayay falastiin baa kamid a intaasoo dhan qadiyadeeda soo taagnayd marka waxaan is leeyahay in inta ka gabatoon jeclaan lahayn laakiin waxaan jecel lahay go-aan shacbi weeye waanu sii socon doonaa ictiraafaadinta haddii wadahadalada lagu guuleysto ictiraafka ma ka noqonaysaan soomaaliya iyo somaliland haddii wadahadalada ku guuleystaan waa go-aan shacbi aniguna kama noqon karo xukuumad ka noqon kartaana ma